hay-adda tayadhowrka oo kaashanaysa booliiska iyo xiriirlaalinta qaranka ayaa degmada gubadley ee gobolka banaadir ku gubay raashin dhacay afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliya cabdifataax aadan xasan ayaa ka warbixiyay qabashada burkani dhacay
shaqo muhiim ah oo ay qabteen hay-adaha kala duwan ee u xil saarnaa shaqadaas oo ay ka mid tahay hay-adda tayadhowrka dalka iyo xafiiska xeerlaalinta iyo garsoorka iyo ciidanka booliiska soomaaliyeed shaqo wada jira ay qabteen muddo lix bilood ka hor broseskeeda soo bilowday oo ahayd raashiin tayadiisa xumaatay oo la rabay in bulshada soomaaliyeed gudaheeda lagu faafiyo taa oo wax yeelaynaysa bay-ada iyo caafimaadka dadkayagi marka hay-adda tayadhoorka oo waajibkeeda gudanaysa ayaa xooraankii dabagashay waxayna soo heshay in burkaasi uu dhacay taariikhdiisana liidato tayadiisana liidato uu bulshada caafimaadkeeda uu dhaawacayo taa ayadoo ka duulaysa waxay la soo wadaagtay hay-adaha ammaanka u horay ciidanka booliiska soomaaliyeed ciidanka booliiska soomaaliyeedna sidii lagu yaqaanay wuxuu waafajiyey milkiyadda iyo ciddii lahayd baqaaradaas uu ku jiray raashiinkaas waxaa si toosa loo waafajiyay xerlaalinta oo ayada waajib ka saaran yahay inay sharciga horgeyso waajibkii sharciga markuu soo marayna lix bilood ka horaa la qabtay intaanoo dhan broseska socday wuu soo idlaaday broseski markuu soo idlaadayna wuxuu ku soo idlaaday in bulshada laga qabto dhibaatadan hay-adda tayadhoorka iyo booliiska soomaaliyeed iyo xerilaalintii iyo garsoorkii oo wada jirana maantay waxay u taagan yihiin burkan uu gaaraya laba kun iyo saddex boqol iyo hee kiish in lagu gubo fagaarahaan bulshada soomaaliyeed ay aragto cid walba oo ay yacni tamaninaysay in ay ku dhammaanayso gacmo hoose loo dhaqi doonana maanta ay ku qanacdo fagaarahan in lagu gubay dhanka kale agaasimaha kormeerka iyo dabagalka suuqyada ee hay-adda tayadhowrka soomaaliyeed maxamuud cilmi iyo xeerilaaliye mustaf salaad ayaa waxay ganacsatada soomaaliyeed ugu baaqeen in dalka aanan la soo gelin raashiinka dhacay kaasoo waxyeelo kasoo gaari karta bulshada soomaaliyeed burkaas oo hay-adda tayadhowrka markay laboratory marsiisay ay aragtay burkan inaanan bulshada bur ay isticmaali karta uusan ahayn ay ku wargelisay laamaha ammaanka oo booliiska kow ka yahay kadibna brosejarka sharcigu maray xeer ilaalintuu u gudbay ilaa maxkamad waxaa ilaahay mahaddiisa galab maanta oo ay taariikhdu tahay kow iyo labaatanka sebtembar laba kun labaatan afar inaan u taagannahay go-aankii maxkamadda ka soo baxay kadib markii brosejarka cadaaladdu martay in burkii la burburiyo waxaan bulshada soomaaliyeed aan rabnaa inaan u caddayno shaqada hay-adda tayadhowrka ay u xil saaran tahay oo ah badbaadinta bulshada soomaaliyeed inay gudanayso oo si sax u gudatay ay galabtana markhaati ka ahaadaan in burkii broseskiisa soo bilowday meeshuu ku dhammaanayo lagu gubayo galabta aan taagannahay ilaahay maadiis waxaan halkan hadda lagu gubay oo aad gadaalka ay ka arkaysaan laguna xabaali doonaa waxaa la yidhaha raadigiisa burkaas oo badqabka ku ah bulshada halis ku ahaa xaafiiska xereera guud ee qaranka isagoo oo kaashanaya ciidanka booliiska soomaaliyeed mas-uulka ah fulinta iyo la dagaalanka fulinta sharciga iyo la dagaalanka dembiyada iyo sidoo kale hay-adda tayadhowrka oo gooni ugu xil saaran inay ilaaliso tayada iyo badqabka badeecadaha dadka ay isticmaalayaan isagoo oo kaashanaya iyo hay-adihiisa kale wuxuu diyaar u yahay mar walba inuu tilaabo sharciga ka qaado ciddii lagu qabto inay ku lug leeyihiin faldembiyeeyo ku saabsan cudurada iyo waxyaalaha ay ka dhalan karaan ee badqabka bulshada halista ku ah hay-adda tayadhowrka soomaaliyeed ayaa wada dadaallo lagu hubinayo raashiinka dhacay ee soo gala gudaha dalka soomaaliya